الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaa inoogu dambeysay adabtii baan ku jirnayo xagga kitaabada inagu kutub diyaarsan un baan qaadanaynaa laakiin dee bal markii uu ruuxu wax qorayo wax kalaba oo qori karaayo inuu yidhi waxaa noocaa tacdiimkii cilmigaba kaba mida inuu kitaabada fiicneeyo fiicnayntii kitaabadu de waa khad waadixa oo la aqrii karayo waqtigaa uu joogayo hadduu weynaadaba iyo dadkii kaleba inuu kitaabadii ku qoro taasba oo uu iskaba daayo waxay qarmado ka cabiraanba ama yidhaahaanoo taa aynu hadalkeeda soo maro ah iyadoo xuruuftii la yaryareeyo la yaryareeyo dee hadhow ruuxu isaga naftiisii iskaba daa cid kale ayaa markaa hadduu weynaado oo ilaahay cumrigiiba uba dheereeyo wixii uu qoray aan aqrigiiba karahayn oo bal matalan taas baynu markaa umuuro taa ku tacalluqsan bay noo socdo weli wuxuu ihi waxukiya can shaykh alimaami majdidiin sarjakiyi annahu qaala waxaa laga soo naqliyey sheekhaas uu ka cabiray alimaam nusqooyinka nusqadan sharaxa la socotana waxaaba ama matigaasna kuba sugnaa alimaam muxamedin majdidiin oo ah muxamed magaciisu inuu yahay waanu yahayba kunyadii laqabkiisuna waa majdudiin nisbadan asarjakiyi halkan inoo dhacdayna shaarixa waxaa kuba sugnayd nusqadiisa asarxakiyi oo saad iyo xa lagaba dhigo halkaas kitaabkan mustalaxa ah ama kutubta mustalaxa kuwa ugu ahamsana waa fatxulmuqiiska uu leeyahay sakhaawiye oo alfiyada ciraaqi kuba sharxo isaga waxaa kuba sugnayd isagoo kha laga dhigo xarafka waa dabdi adugu oo asarkhakiyi laba yidhaaho waxaana la mida kitaabkan hadiyatulcaarifiin la yidhaaha ee asmaada kutubta laguba ururiyo ismaaciil baasha leeyahayna saasaa kuba timi ismaaciil baashana wuxuu raaciyaa in magaciisa laba yidhaaho abubakrin moxamed ibnu cabdillaahi ibnu faacil oo dhintayna shan boqol iyo sideed iyo tobankii hijrada bal waa kaan ninkaas baa wuxuu yidhi ama imaamkaas baa wuxuu yidhi maa qarmadnaa ilaa nadimnaa wma اnتakbna إla nadimna wma lam nuqabil إla nadimna kollay matnigan la madbacaysan sharaxa waxaa iyada kuba sugnayd ilaadoo saddexa meeloodba laga xadfo oo laba idhaaho uun ma qarmadna ila ma nadimna wma اntakbna nadimna wma lam nuqabil nadimna waana sida markuu hadalkan soo naqlinayo oo sakhaawi kitaabkiisan fatxulmuqiis sidaa kuba sugnayd oo bal la xadfo asha la xadfo markaa macnuhuna wuxuu weeye ma qarmadna macnaa wixii anagu tenun haddaan ku soconno maadu naafiyay noo noqon iyaga markaa maaha nusqadaa kale ma qarmadna anagu xuruufta maanaan yaryarayn oo qarmadada aan soo sharaxnay lamaanaan iman ilaa on ee anagoo kitaabada liamrin maa kitaabadayada u yaryarayno xuruuftii u yaryarayno daruurtiinaan iskuba dhowayno hadday taasi dhacdo nadibna waan murugoonaayo dee marka dambe ee kitaabadii nafteedii annagiiba inaan ku intifaacnaa ay nagu adkaato ayaan ka murugoonaa qarmadadaas waman takabnaa mana doorano oo ma xulanno sheekh axaadiisii ama kitaab axaadiis iyo riwaayad iyo wixii cilmigii kuba sugnaa qaybo ka mida uun ma doorano ilaa nadimna dee qaybtii aan kaba tagnaan u baahanaayo waan murugoonaa taasna waan kaba murugoonaa wamaa lam nuqaabil haddii aanaan muqaabalo laba iman oo wixii aan qorannay halkii aan kaba qorannay asalka u ahayd aanaan dib ugu sixinna taasi ay hadday ma dhacdo taasna ilaa nadimna haddii aan muqaabalada ka tagnana iyadana waan kaba murugoona bal arrintani kolley waa alfaado culimada agtooda dee kusoo noqnoqota kolle a'imaduna markay laba meelood baa kutubta mustalaxa ay kagaba timaadaayo meeli waa marka kitaabat alxadiis oo waa imika qarmadadaas oo kale iyo waxa iyo dee muqaabaladu labaduba markay kitaabada xadiidka culimadu ama kutubta mustalaxa lagaba hadlayo ay soo qaataan oo ay soo dhigtaan halkan intiqaabkuna markay ruuxa daalibka ah ee xadiidkaba dalbaya aadaabtiisa ay ka hadlayaan ayaa intiqaabka iyo bal wixii ku tacalluqsanaa u yimaadaan marka bal waxaan nidhi qarmadadu waa diqatulkitaaba wa muqaarabatu lasri maka kitaabadii oo la yaryareeyo xuruuftii la yaryareeyo si waadixaan loo qorin bal sodaradiina layskuba dhoweeyo taasoo kale wuxuu leeyahay waanu kaba murugoona waa fi lmustaqbal oo iyada taa casharkii shalay khaatimadiisii iyo imika hordhaceenanba waa taan kuba sheegnay oo wixii baaba intifaaciisiiyo si uu waxaweeyaan uu isagu ugu intifaaci laaba yaraanaysa dadkii kaleba hortood taa ciraaqi oo kale alfiyadiisa wayukrahu lkhadu daqiiqu ilaa lidiiqi raqin aw liraxaalin falaayo macnaa khadka aada u daqiiqe aada u yaryar karaha weeye in wax lagu qoro xadiis bay ka hadlayeen musalaxa laakiin de waa guud ahaanba marka wuxuu leeyahay kolkol buu macdiro ama sabab ruuxu yeelanayaayo ilaa lidiiqi raqin aw liraxaalin falaa haddii dee waraaqihu haystay baa yar waa ruux iskaba faqiira si dadkii dalabadii cilmiga ay u badnaayeen waraaqahan isaga u suurtogelayu haysta wax ku qoranaya ayaa yar wuxuu isleeyay inta kuu suurto gasho halkan kuba qoro oo taas daryarideed iyada dee macduur buu ku noqonayaa haddii uu ruux dee raxaal iyo dadkii rixlada ku jiray socod buu ku jiraayoo dee magaalo fulan buu tegi sheekh fulan buu u tegi halkanna waa ninkaa rixlada dheer kuba jira hadday ku bataan kutubtan uu qoranayaan oo ay kuba badnaanayaan ku hadhow way ku cuslaanayaan oo socodkii lamaba geli karo inta badanna waabay lugeynayeen oo markuu may haysan dadkii rixlada haddee barhkood sanadaha ay ku jireen marka taasoo kalena si bal xamligii ugu fududaado haddii kitaabada bal waqtigaa uu yaryareeyo iyadana macdir ay noqonaysaa marka ani labadaasi jirin khad daqiiqa in wax lagu qoraa karaha weeyo halka kitaabada ku yidha kale suyuudina isagoo dee khadkii inuu hagaajiyo waxyaalahaas kaba hadlay ayaa waxaa cibaaradiisad walow walaa bilaa macdiratin tudaqiqi oo haddaanay cudur daar jirin waa umuurahan ciraaqi tilmaamay khadka ha yaryaraynoo taasi ma toosna waa waxaan fiicnayn ee waa mid taasi waa markaa qarmadadii xagga intiqaabku waxa weeye dee dadkii uu markii wax la aqrisanayay makadana intiqaab waa dhici karaa waa xulasha horta iyo doorasho waa tan doorashadaba intiqaab la yidhaaho intiqana way kaba cabiraanee laftigoodii u badnaa intiqaabka u ahaa sheekh buu ninuu imanayaa sheekhani axaadiis badan buu leeyahay isaguna kolkol axaadiisa waxaa la arkaa meel kale iyo inuu waxyaala kaba maqlay ama socodkaa ku jiro inuu kitaabkan taam yeeli karahayn kitaabkan haddaanu dhegaysigii ku wada taam yeeli karahayn ayay qaybo ayay ka xulan jireen inuu isdhaho intuu ka doorto kitaabkii intaasuu qoranaya intii buu sheekhay ku dul aqriyaya ama ka dhegaysanayaa hadhowna waa kaba tegaya taas baa intiqaab la yidhaahayo macnuhu waa iyadoo ama kitaaba ha noqoto ama samaac haba noqotee kitaabkii aan la dhammayn ee qayba laga xusho waa iminko dee kitaab aada doonaysa inaad aqrisato ama taa fanni haba noqdo abwaab mucayana un aad tidhaahid kuwaasaan kaba aqrisanayaa oo kale taas baa intiqaab noqonaya haddaba taasoo kale iyadana muruga way ka timaadaa dee si hadalkii cabdullaahi ibn mubaarak iyo haddaan mantaqabnaa calaa caalimin qad ilaa nadimna oo haddii aan intiqaabkaa laba nimaadno waan kaba murugoonaayo murugada iyadna halkan waxay kaba imanaysaa ruuxii qaybuu ka xushay qaybihii uu kitaabkii ka xushay buu sheekhi ka maqlay uu riwaayo u yeeshay waxaa dhici karta beri dambe intii uu ka tegey inuu u baahdo intii uu ka tegey inuu u baahdo dee markaasna aanay u suurtogelaynba samaaceed iyo riwaayadeeda oo halka ay muruga ugaba timaado bal taasna weeye laakiin kolkol bay dee iyagana tana asbaaba ay kuba xambaari jireen kol waxaaba dhici karta sheekhani riwaayaadkiisaa badan waxyaalo dad uu la gooni noqdayo waxuu dad kale ay laba waraagiya jira xaggii sanadkii oo kale markaasaa dee intii ay isaga ugaba baahnaayeen bay qaadanba jireen kol arrintaa rixlu ku jiraayo wixii ma wada dhammaysan karo waqtiga uu haysto daraaddeed socodka uu ku jiro daraaddeed ama waxyaalo marka iyadana hadday dee macdira ay tahay cudurdaar jiro waase xadii kalena kolle waxaa dhici karta inuu wixii loo baahde samaacii dhammayso oo kitaabkii samaacii ku dhammayso ama taas oo kale haddii bal markaa waxaana jirtay berigaa hore ee dee cilmiguna uu oognaaye khaasatan dalabka xadiidkiiyo jaanibkaas buu u badnaan jiray rag culimo ahaayo xufaadba ahaayo iyagu khibro dheerna waxaanuu lahaayo sheekhu wuxuu isagu keligii la gooni noqday isaga uun looga baahan yahay ogaayeen waxyaalahan kale kolkol dee iska adigu marka iyagaa dadka u dooran jiro dadka kale xertaa iyagaa wuxuu xuli jiray waxaay u xuleen baa sheekhiina lagu dul aqriyaya ama lagaba maqli jiray waa dad markaasoo dee iyagu yaqaanayo hadhowna asalkii sheekhana si muqaabaladu ugu sax u hagaagto ayay ku calaamayn jireen oo ay u calaamadin jireen bal dad saasaa jiray oo dee kala duwan oo kuwa hor iyo kuwa dambaba lahaa oo mararkaa dee majaalistii cilmigii iyo xalaqaadkii waaweynaa iyo mashaaikhdii axaadiistooda lagu dul aqriyayo ama lagaba dhegaysanayo dadkina cid kastaba ay leeyihin iyaga intikaabkooda lagu maqli jiray taasiba way jirtay oo kale bal matalan waxa weeye hadaasoo watamim ilkitaaba fi samaaci wain yakun lilintikhaabi daaci suyuuda alfiyadiisa wuxuu leeyahay maqalka iyo dhegaysiga kitaabka ku taamiyeen werinta waxba ha ka kala tegin markaasuu yidhi haddaba haddii wain yakun lilintikhaabi daaci doorasho iyo xulasho haddii wax sababoo ruuxa ku xambaaraya uu jiro falyantakib caaliyahu waman farad waqaasirun acaanahu man istacad ha doorta ruuxuu ha xusho wixii uu asaanideedu ay caaliga tahe sheekhani leeyahay dee kuwii naasilka waxaa laga yaabaa cid kale inuu meelo kale ka helayo waman farada wixii sheekhani la gooni noqday waxyaalaha sheekhan agtiisa un mooye meel kale aan ka helin kuwa xulashadaadu ha noqoto sidee kuwii kale meelo kaleba waad kaba helaysa markaasuu yidhaha waqaasirun acaanahu man istacad laakiin kolkol baa ruuxa daalibkii hadduu israa wax xulo ay ku dhacaysaa wixii ugu liitay meesha inuu qaato urursado oo kuwii dee aad uguba baahnaa uu kaba tago taasi ay dhacdo si ibnu camcayn ba laga sheegaya markii ugu horreysay bidaayata dalab isagoo masar joogay sheekh samaaciisii inuu siiyey ama axaadiis uu canfula sheekh kale kaba maqlay oo dee waxooga ahayd oo boqolaal ahayd buu dhiibo markaasuu isidhi intikaabkii la kaaledeetuli waxaan urursaday un kuwii ugu sharka badnaa ama ugu dee taas shiraarteedii baan urursaday markaa ruuxu hadduu waqaasirun caanow man istaca kii ka gaabane ujeedadu awood intiqaabu kula yimaado say u kala ahamsan yihin ama loogu kala baahan yahay uu kala gartaa aanu jirin waxaa u kaalmaynaya ruux taa u diyaara dee sidii rag badan oo culimadii ka midaba samaac intiqaabkooda dadka kalena ay ku maqli jireen ee sheekha ay wax kaga dhegaysan jireen bal intiqaabkuna taa weeye waa umuurahan baan doonayna dee waayo waa waxyaalo de amaa muqaabaladan waxa ay tahay sheekh baaba dee ama kitaab baad qoratay sheekh asalkii oo dee kutubtan inoo diyaarsane dee waxa weeyaan khada eedu haba bato wax kasta haba bateed iska qaadanaysaa may jirta waxaa dhici karta ruuxu isaga kitaabkii qoran majlis sheekoo yeedhinaya ayuu kuba qoranayay ama dee waabu kaba qoranayay marka kitaabkan aad qoratay asal buu leeyahay meel laga qoray buu leeyahay waa sheekha asalkiisii ama furuucdii iyadana lagu saxay ee la ogaa inay iswaafaqsan yihiin dibqa alasl fotocobi ma jira inaad kitaabkii un dul dhigataa oo waxaa kitaabadaadii kuugu xasilaya markan wax la qorayana waxbaa laga kala tegi karaa yeedhin hadday tahay waxbaa saqad baa meeshii iman taxriif baa iman waxyaala kaa dhacayo oo aad ama si un kuu dhaafaya jirto imanka wax kastood qorto haddana dib u eegin dib aanad u sixin waxaad arkaysaa dee waxyaalo badan oo aqlaadood adigu kuba dhacday iyo waxyaala aad kaba tagtay haddaba markaa kitaabadu dhacdo dabadeed ama riwaayadiiba dhacdo ayaa maxaa la samaynaya wax muqaabalo laydhaha ama mucaarado ay dhahaan waxay taasi ka dhigan tahay wixii aad qoratay ayaa meeshii asalka u ahayd waa sheekha kitaabkiisii isaguna dee uu hore u saxdu kutubtii sheekhadiisa uu kuba saxday ayaa kelimo kelimo iyo sadar loogu eegaya loogu saxaya loo qaabilinaya ama adigu labadiiba qaado ama marka sheekhu casharka dhigayo dee hore ad u qoratee la soco oo kelimadii waana ta ugu fiicnayd bay dhahan kolkolna waxay dhahan maca nafsihi baaba fiicnayd haddii aan asalkaa sheekhu jirin furuucdii asalkan sheekhu uu lahaa ee laga lagu saxay hore loogu saxay baad ku sixi ama asalkii sheekha asalkiisii baabad ku saxaysaa adigu muhimku waxa weeyaanun kan aada haysataa inuu noqdo dibqa alasl taas baa muqaabalada faaidada haddii kalena saqad lagumana kala soogaan karo kitaabkii marka la qoray haddana la qoro haddana la qore iyadoon muqaabaladaasi jirin marka dambe waxaa dhici karta inuu isagiiba mid aan ahayn soo baxo say barhkood kaba cabireen haddii kitaabkii la qoro idaa lam yunsak lam yuqaabal la qoro lam yuqaabal kharaja acjamiyan isagoon carabiba ahayn oo acjamiyu soo baxaya ay yidhaaheen marka taas baa muqaabalo la yidhaha tanna muxuu leeyahay haddii intanuu saas oo kale asal dee aanu wax qorano ama imlaha ku qorteen ama kitaabkiiba ha ka qorteen dib aanaan ugu sixin dib aan loo hubsan inay isku sax yihiin oy isku mid yihiin hadhow qalado ayaa soo bixi waxaaba dhici karta sadaro dhan inaad ka tagtood adigu markaasi unaad ugaba tagto waktigiina waa kaa tegay muqaabal la-aantii baad ka murugoonaysaa muqaabal la-aantii taas ayay murugada ku dhacaysaa bal haddaba alfaadahan saddexdii kolley macnaha weyn bay xambaarsan yihiin macnaha weyn bay xambaarsan yihiin waana waxaa dee bal matalan ruuxu halkan aanu ku fahmahayne meeshoodii marka dee lagu fahmayo bal kutubta masalexa hoosama dhigaan de waa kutubta bal matalan markaa la gaadho uun de ibnu salax iyo mukhtasaraadkiisi iyo manduumaadkiisi ama nadmiyadiisi taas ba waxa weeyaan un umuuraha aada loogu bastiya waana tan oo muqaabalada aan aragna kutubtan laynoo soo madbaceeyaha la taxqiijiyo o kale nusqooyin kala duwan bay isu geynayaan waa la ysku eegayaa furuqdii udhexaysay nusqooyinkaasaa la eegaya oo iyadna waa muqaabalo muqaabalo inwaxag iyo muqaaranada nusqadii fulan iyo nusqooyinkan la ururiyey waxaana nusqooyin badan ay u ururiyaan waqti dheerna kaba qaata si loo helo cibaaradii sax ahayd ee sheekhii kitaabka lahaa uu kuba qoray haddii kale qoraalkan badan iyo tan iyoba ee dad wada isku martabi inamay qorin balba dad caami un caamo wax qor qorayeen oo nasaakiin oon cilmi siyaasa lahayn ay qorayeen marka taas baa keentaba muqaabaladan haddaba arrinku kaa weeye wuxuu yidhi ma qarmadna ilaa nadibna marka waan sharxan tahay imaka hadalkii waman takabna anagu ma doorano wax oo calaa caalimin weeye ilaa nadibna waaban ka murugoonaa oo waxii aan ka tagnaaban u baahanaa wamaa lam nuqaabil waxay aanaan muqaabalada aan soo sharaxnay ama mucaarado kuba samayna dee hadday dhacdo inaanaan muqaabalada la imana ilaa nadibna waana ta aan leeyahay xataa fatxulmuqiis oo kale weliba dabcadiisana aada u saxani aada loo dabdiyey ilaadu may jirin wayanbaqii waxaa haboon an yakuuna inuu noqdo taqdiicu lkitaabi murabacan waa de isaga istixsaankii tani weeye iminka umuurahaasna uma baahnin tan dambe uu sheegaya bal taa hore iyadu waa wax waqti kastaba jiraysa oo waa wax dee istixsaan khaasa weeyaane kitaabka gooyintii waa habka aada waraaqaha iyo kitaabkii u samaysanaysaa inagu dee kutubtaa diyaarsan baan qaadana inuu noqdo murabac oo ujeedadu aanu s mid mudawar oo kale iyo aanu noqon waa habkay waraaqaha uu leeyahy aada u samaynaysa iyo kitaabkaaga si aad u dhigayso laakiin taasi waa istixsaankiina waxba imaka wax alla waxaan uga baahanay intan ma jirto marka muxuu ku cileeyey fainahu taqdiicu abi xaniifata raximahu llah abi xaniifa sidii dee nusqadiisii ama kitaabkiisa taqdiiciisii iyo ugoyntiisii ama sidii u sarjiri jiray kitaabkiisii weeye wa huwa aysaru isagoo murabac noqdaa ka fudud marka mudawar oo kale laga dhigo aysaru isagaa u fudayd badan ila rafci qaaditaankii iyo walwadcu dhigintii iyo walmudaalacati daalacashada lakin waxaan leeyahay bal taasi waa istixsaan khaasa imakana aan waxay naga khuseeyaa jirin oo waxaynu kutubtuna kolley dee shakli iyo habbay leedahay imaka ay ku wada qorantahay kutubtan inoo qoran hadduu ruuxu qorayana kolley dee dafaatirtii waraaqihii lagu qorayay shakligeedii way wada taabeen wayanbaqii waxa haboon tana ayaa wuxuu ihi anlaa yakuuna inaanu noqon fi lkitaabi kitaabka oo markaad wax qoranaysa weli kitaabadii baa lagu jira inagu waxaan inoo nicmadan aynu haysanay kitaabkiina aayar weliba qiimo jaban aad kusoo helayso taasi may jirin ama maktabada kolkol lagama helo iyaga waa waxaa dee ninkii isagii uu qoranayo inta badan dadku dee la yidhaah hala iibsado way adkaanaysay waayo dad baa gacantooda ku qorayeen nasaakhiinha waraaqiintii deg deg ba haba qoreene laakiin nusqadii qiimo aada u sarraysay noqonaysayo ninkii daalibka ahaa maba goynahaynba de waa waxyaalahaasi haddaba waxaa habboon anlaa yakuuna fi lkitaabi kitaabka markaa la qorayo inaanu ku sugnaanin shay-un shay min alxumrati casaan ka mid oo khad casiya waxaa inaan lagu qorin fa inahaa saniicu lfalaasifati nimankii falaasifada ahadi waa wixii mukhtaracaadkoodii ama ay samayn jireen laa saniicu salafi salafku wixii uu samayn jiray maaha oo ee midaadkan ama madow iyobaa wax lagu qori jiray laakiin casaan khad cas iyo waxyaalaha inaan lagu qorin waa hadalkiisa weli tacliiqeedna waa inoo dambeeya wa min mashaayikhna mashaayikhdeedna waxaa kaba mid ah man kariha ku karhay isticmaal almurakab ilaxmar murakabka halkan xibrigiibuu uga jeedaa xibrigii ama khad cas in la isticmaalo xaggii kitaabada loo isticmaalo bal tanna waa yidhi kitaabkeenan dee haba yaraadee laakiin waa kitaabkaa shuhroobay aadna markaa loogu intifaacay iyo xataa iyadoo macrifada sheekha loo leeyahay ay aada u kooban tahay laakiin kitaabkii waxaan leeyahay xagga marka laega intifaaca ma hadda laba yaryaru waxay aqrisanaysay u dhexdooda kuba shuhroobay a'imadii waaweyneyd ayaa kitaabkan dee waxa ku jirana ogaa hadaladiisa waxay ka faa'iidaysanayena ka faa'iidaysanayeen kitaabkan muhimkaa fatxulmuqiis la yidhaaho kale fatxulmuqiisna waa kitaabka uu sakaawi ku sharxa alfiyad ciraaqi waayo waxaa jirta ciraaqi naftiisa sharxi uu leeyahay ee uu kitaabkiisa ku sharxay ayaa khaba ahaan loogu madbuceeyey cunwaankan fatxulmuqiis oo dee kolley dabca markaan aqriyaya waa nuskhadii la haystay macnaa sharaxa ciraaqi ayaa waxay ku madbuceeyeen khaba ahaan fatxulmuqiisi magaca isagu ma laha isaga dee sharxu tafsiira iyo tadkiir iyo taas iyabaa la yidhaha laakiin fatxulmuqiis magacan waxaa dhe kitaabkan sakhaawi ee waasica ah ee alfiyada uu kuba sharxay ciraaqi marka kitaabada iyo waxyaalahaasuu kaba hadlayay laba meelood buu hadalkan kitaabkeenan kusoo qaadaa meesha hore waxa weeyaan un waana kitaabada bilowyadeede wuxuu ka cabiraa un isagoon tacaliiq siaasa u lahayn qaala bacdu alxanafiyati ina alkitaabata bilaxmari shicaaru lfalaafisati walmajuus saasuu kaba cabiro xanafiyada qaarkood baa waxay yidhaaheen in wax cas wax lagu qoraa oo dadkaa falaasifada iyo majuus shicaarkoodii calaamadoodii waxa roon in la iska daayo meel dambe ayaa wuxuu kaba cabiray isagoo kitaabkiina yaanu magacaabina dee sheekha sheegaya sheekhana yaanu marka isagoo wuxuu riwaayaadkii hadduu kitaabkii riwaayaad kala duwan ay leedahay oo kitaabkii riwaayo keliya lagu bineeyo sida bukhaari oo kale kasoo qaad riwaayo matiga marka hore lagu qorto dee siay kutubtaa riwaayaad kala duwanle loo qori jiray ayaa marka riwaayaadka kale waxay ziyaado leeyihin laba ishaarayo ayay dee yidhaahaan marka khad kale ha lagu qoro oo tilmaamayo iyadoo istilaaxiina la caddeeyey riwaayadan inay dee ama ziyaado tahay ama halkan tani nuqsaan ay tahay markuu halkaa kaba hadlaya ayaa muxuu yidhaha ka cabiray isagoo taas sheegayay laakiin kitaabada axmarka iyo in wax lagu qoro ayuu sheegay uu yidhi waxaa sameeyey abudari alharawi iyo abulxasan alqaabisi iyo in badan oo sheekhyadii iyo raggii wax dabin jiray wax qaydi jiray kamida ayaa kitaabadan in wax casaan lagu qoray sameeyey ayaa falay laakiin muxuu raaciyay cibaaradaas غير الناظرين لحكاية صاح تلميذ صاحب الهداية من أن oo iyagoon eegahayn oon dan ka gelin xaggi u dhag raaricin saaxibulhidaaya waa sheekhanayna had iyo goor nagu badan ee wax ka soo naqliyo tilmiidkiisii tilmiidku sheegayaana qolooyinkii kitaabkaas weliba risaala doctoraba ay ku qaateen cabdikariim qudayr iyo nin kaleo zamiinkiisa nin kalena qaybta kale lahaa ayaa wuxuu yihi waxaa markuu hadalkan tilmaamay sakhawi tilmiidu saaxib hidaaya ayuu nin uu magacaabay uu yihi waa ninkii kitaabka hidaaye sheekha kasoo naqliyey ninkaas baa daahira inuu ujeeday laakiin arrintu taas maaha halkuu ujeeday waa kitaabkeenan waana tan halkay kuba sugan tahay oo macnaa waxa weeye tilmiidu saaxib hidaaya xikaayadiisa wuxuu ula jeeday kitaabkan aan hayno wuxuu yihi isagaa wuxuu kasoo naqliyey salafkii saalixa ahaa inay nici jireen in lagu qoro casaan wax oo ay waxay ku cileeyeen oo ku cileynayeen inay shicaar majuusiyo falaasifaya ay tahay laakiin maxaa ujeedadaydu ay tahay uun bal hadalku waa soo arooree dee in badan oo kutubtii kamid a xataa qur-aankii buu inoogu qoraye wax karaho oftaasi ku suganay ma jirtay qolooyinkii balka kala jeclaysan jiray uun waxay leeyihiin bal labada malaa khad ayaa imika kala mudan oo xagga baqaha iyo adkaanta oo imakada nafteeda kitaab casaan leh iyo haddii ama safxadii wax casaan leeda la photocobiyeynayo waxaa dhici karta casaanku inaanu soo bixin casaanku inaanu soo bixin marka imika la photocobiyeynayo marka taasun mooye wax karaaho kaleo ku sugani ma jirto sakhawi baana hadalka laba meelood uu kusoo naqliyay meesha dambe ayuu markuu culimadii waxaa ku samayn jirtay casaan wax ku qortay iyagoo dee riwaayaad kala duwan iyo wax ishaaraya barhkood uu magacaabay iyo dee in badan oo kuwa kamid inay jireen ayuu yihi markay taa la imanayeen lama eegin oo halkan wax lagama soo qaadin buu leeyahay xikaayadii uu soo naqliyey salaf uu ka soo naqliyey tilmiidu saaxib alhidaaya oo ah intan shicaar falaasifa ay tahay salafkii saalixaana ay karhi jireen bal ujeedada waxaan leenahay tanna wax ba'si oo ku sugan iyadana ma jirto waana taas wa min tacdiim alcilmi cilmiga weynayntiisa waxaa ka mid ah tacdiimu shurakaa'i dadka rufaqada ah waa tacdiim halkaas oo dee waxa weeyaan waa khabarkiibaabay noqon mubtadii bay noqone mimta waxaan uga jeedaa tacdiimdooda dambe way daminsantee ma kasrisna wa min tacdiim alcilmi tacdiimu lshurakaa'i tacdiimi baa idin waa xagga xarakada hagaajista un dadkan rafiiqyada ah weeye kula wadaagsanaya asxaabta ah fii dalab alcilmi cilmiga dalabkiisa iyo wadarsi kuwaasna waa dad waa walaahla weeye suxbo gaara idinkaba dhaxaysa bal wasaaxibi biljambi wax waxyaalihii lagu fasiray waxaa ka midaba alrafiiq fi diraasa oo kale waa waxyaalihii lagu fasiray mid kaba mid a oo kan leeya iyadana ha loo ixsaan falo kan rafiiqaaga ah ee diraasa iyo majlis iyo xalqaad si dhinac fadhiisanaysaan xaq baa isku yeelanaysaan ee kuwa iyagana xurmayntood iyo tawqiirkood cilmiga weynayntiisuu kaba mid yahay tacdiim fi dalab alcilmi wadarsi waman yatacalam minhu iyo cidda uu wax kaba baranaya ruuxoo taahiyada hore qaybihi hore waan sooba maray ka wuxuu ihi musanifku wa tamalluqu tamalluq isku dhedhejin iyo tawadud iyo kalgacayl ziyaado ah oo la muujiyo kolka ruuxa sajiyadiisi iyo sii dabeecadiisiba aan ahayn madmuumun waxaan toosnayn weeye ma fiicna ilaa fii dalab alcilmi cilmiga dalabkiisa un mooye fainahu yambaqii waxa habboon oo ruuxii daalibkaa u habboon an yatamallaqa liustaadihi wa shurakaai ustaadkiisii macnaha inuu dee tawadud ziyaada iyo kalgacayl ziyaada iyo isku dhedhejinba aan kaba cabiro inuu u muujiyo taas iyo dadkii shurakadiisa ah iyo stafiida minhum si uga faa'iidayso naafta tamalluq waxaa la yidhaahaa aziyaadatu fi tawadudi fowqa maa yanbagii waa ziyaado ama kalgacayl ziyaado ah iyo taasoo ah sidii habboonayd wax ka badanba ama ruuxi dee uu muujinayo noocaad moodo aan sajiyadiisii ahayn ruuxan buu tan u muujinayaa waaba dee tan oo waxaanayn ay tahay dee si guud ahaan waa madmuum oo wax toosan maaha allahuma markay dalab cilmi noqoto taasi waxay keenaysaa dee ruuxii bal matalan inuu faa'iido ziyaadaa uu dariiqa uu kula soo baxo kala soo baxo sheekhii iyo dadkii dalabad ahaa iyo uu kalaba soo baxo ibnuqayim baa markuu fadaa'isha cilmiga tirinayo ayaa dee isagoo waliba dee waa faratan waa halkan markuu sheegaya boqol iyo dhowr iyo afartan buu marinayay waxyaalaha fadaaisha cilmiga ayaa wuxuu yidhaha akhlaaqdan ama khuluqda xunxun ee meelaha kale kuba xun halkan dalab alcilmi iyo cilmiga markay noqoto wax qiimo loo fiican bay noqotaa wuxuu kaba hadlayayba dee alxaya oo kale ama tarkul istixyaa meelaha kale alxaya dee waa wixii qiimaha badnaa xishood la-aantuna lakin halkan ruuxu hadduu xishoodo cilmi su-aashii iyo dalabkii iyo taa uu kaba xishoodo cilmi maba barto oo iyada halkan xishoodku halkan kuma habboona markay cilmi dalabkii noqoto wuxuu sheegaa dee tan tawadudkan oo tamalluqan uu sooba naqliyo waliba dee xadiid meesha ku jirana oo barhkood ay xadiitaan noogu soo naqliyeenna uu ishaaro waxaa kaloo bal matalan dee taas oo kale uu sheega tawaaducii iyo dulligii ama bal tawaaducu waa markasta waa maxmuudba haddii laakiin de waxa weeyaan tadallulkii iyaduna waa ta aynu soo marnay dee jawaanibtaas markay cilmi noqoto wuxuu leeyahy umuurahaasi waa wada maxmuude bal waxaan leenahay xadiis baa ama wuxuu riwaaya ku soo aroortay noocan waxaa ibnu cadi baa kaamilkiisa iyo bayhaqi shucabuliimaan iyo mucaad ibnu jabal baa isagoo rasuulka ilaahay loo rafcinaya ay kuba wariyeen laysa almalaqu min akhlaaqi almu'miniina ilaa fii dalabi alcilmi namalama dhedhejin ruux la isku dhedhejiya iyo bal tawadudkaa ziyaadadii dadka mu'miniinta akhlaaqdooda ka mid maaha haddaan dalabulcilmi wixii aan ahayn oo dee iyada uu fawaa'id iyo ista kula soo baxay iyo dee taas oo xaggan waa maxmuud e laakiin xagga kale ruux mu'mina khuluqii maaha bal taasi waa xadiidaa waana ta uu halkanba uu ishaarayo waayo xadiisii maka inoomu soo qaadino xadiis kama dhigayna laakiin hadalka maxaa u asalaan leenahay bal taas waa taas oo kutubta aan sheegay buu kuba sugan yahay lakiin ibnuljawsi mawduucaadkiisuu ku soo arooriyaa taas waxaa kaloo duruq kaloontaa ahaydna waa lagu wariyay laakiin wax ka sugan oo inoo ansaxayaa ma jirto si waa silsilata daciifaba marka waa mujalladka hore uu isaguna albani kuba soo qaado ibnulqayim baa markuu arrinta aan sheegayay kaba soo hadlay oo weliba uu kasoo naqliyey ibnu qutaybe xadiiaan ugaba soo naqliyey ayaa muxuu idhaha wahada uira can bacdi salaf bal waxaan leenahay waa bacd asalaf wixii laga soo naqliya laakiin xadiiaan inooma sugna bal inooma ansixin ba asal ahaan marka wuxuu yidhaha bacd asalaf baa taa laga soo naqliyey wuxuu raaciyaana hadalkii ibnu cabaas ee dalaltu daaliban facaziztu madluuban oo markii aan daalibulcilmigaa ujeedadu wax ka dee waxyaalo kala duwan hore inuu soo marro dullinima ay kuba sugan tahay ama umuurahaasi baan laba imi markii aan noqday aniga mid wax layga dalbayana dee ruuxaas la weyneeye la xurmeeyo oo madluub ahaan marka noqdayna ruux casiizaa noqday markii horena dee waaba taasoo ujeedadu waa inaanu dee wixii alla wixii uu adkeysanayay ugu sabriyay fii dalab alcilmi buu tilmaamayaa ta hore wayanbaqii waxa aboon lidaalib alcilmi an yastamica inuu maqlo alcilma cilmigii iyo walxikmata xikmadii dhegaysto bitacdiimi weynayn iyo walxurmati xurmo ixtiraam وإن سمع هبا مقلى المسألة الواحدة مسألة كريا أو الكلمة الواحدة كلمة كريا ألف مرة كن قربها هبا من نقدم aduu tadna waa marin oo ujeedadu hadduu ruuxii waxa uu horaba u maqlay oo la sheegayo yaanu muujinin inuu waxaan ka kaaftooyo dee nin maqlay aanu iskaba dhigin ruuxii waday aanu la wadaagsan ka hadalkiiyo waxyaalahaasi ha dhagaysto si waxaanu maqlin haba noqdo waa cilmi unbaa ugu siyaadi waana tawaaduc cilmigii loo tawaaducaye adigu cilmigiinuu ujeedadu xisihii uu qabay markii ugu horreysay waxaan maqlayay inuu cilmiga dalabkiisa iyo maqalkiisiina kolley mar kastaba uba yeesho xataa kelimadii marar alfud mara dee maaha haaye ma aha lamaha imika taxdiid maaha ee in badan haba maqle waa in maqalkiisa dambena uu la mid yahay u siduu ugu xiisaystay ee maqalkiisii hore uu laba mid yahay nusqada matniga oo kale almasala iyo alkalima way nakiraysnayd oo wain samica mas'alatan waaxida aw kalimatan waaxida alfa mara qiila waxaa la yidhi man lam yakun ruuxa aanu ahayn tacdiimahu weynayntiis waa san ugu xiisaysan yahay wixii uu jeceliyey u raqbaynayo bacda alfi maratin kun goor dabadeed ka tacdiimiisa weynayntii iyo raqbadiisii oo kale fii awali maratin falaysa biahli lcilmi ruuxaas waa ruux dee markaa ehel uma aha cilmi baabay yidhaaheen wayabaqii waxaa aboon liaalib lcilmi allaa yakhtaar inaanu dooro nawca cilmin cilmi nawci binafsi nafta ahaantiisa un bal yufawidu amrahu lilistaad ujeedadu markaa kolkol dee ruuxii uu markuu bilow yahay daalib bilow yahay waxaa laga yaabaa fanigii u habboonaa ama kitaabkii ku habboonaayo isaga inaanu garan oo wax looga roon yahay doorashadiisa ay noqotee inaanu keligii la gooni noqonee la tashado ustaadkiisa ama sheekhiisiiyo la tashado faniga uu bilaaban kitaabka uu bilaaban waxyaalaha uu kalaba tashado taas baa mudan buu leeyahay bal yufawidu halkan yufawida ayaa taalee daadku waa damisan yahay waxa weeye wax lagu nasbiyaa ma jirta asal ahaane bal yufawidu wuu u bandhigayaa amrahu arrinkiisa ila lustaadi ustaadkiibuu u bandhigayaa muxuu ugu bandhigayaa uu la tashanayaa weeyaane faina alustaada ustaadku qad xasala lahu tajaaribu fi dalika isaga waxa u xasilay tajribo waayo waa ruux waaye araga waxaan waa soo arkay fani ahaan kitaab ahaan isagii hore oo markaa dee kolba ruuxa wixii u laa'iqa waqtigan ku habboon waa garanaya ama ka u nafci ka badan tajaarib baa waxaas heshay fii dalika fa kaana wuxuu noqday oo u ahaaday ustaadkii acrafa mid uga aqoon badan bimaa yenbaqi ama u aqoon badan dheh bimaa yenbaqii waxa u habboon likulli axadin mid kastaba dadkii isku wada marka la eego marka la eego waxa ay doonayaan ama waxa uu munaasibkaa waxa bal taas isku wada mid maaha haddaba ruux kastaba wixii ku habboon ama u munaasiba isagaa uga aqoon badan dee dadkii dalabada ahaa iyo wamaa yaliiqu waxa u laa'iqa bidabiicatihi ruuxan dabcigiis waayo waa qaabiliyadiisa ruux baa qaabiliye ule fiqhi iyo taasoo jaanibkaas buu dee waa jecel yahay raqbaynaya ku dadaalaya markaa waxbuu ka gaari karaa maqaam wax kaloon isaga dabiicadiisii waafaqsaday ama aanu qaabiliye u lahayn waxaa laga yaabaa inaan dee halkaa wax kaba iman ruux baa qaabiliyadiisa xadiis iyo taa noqon qaabiliyadiisa carabiya iyo waxbay noqon ruux ba isagu bal wixii qaabiliyada uu lahaaye uu muyuul ulahaaye u iilanayay taas baa dee inuu takhasuskiisuna noqdo fiican weeye waayo kaasu wax ka gaari karaa meel ka gaari karaayo markaa ruux kastaba dabeicadiisa wixii laayiqaabuu garanaya wa kaana shaykhu limaam lajalu lustaadu burhaanuddiin waa saaxibu lhidaaya yaquulu wuxuu odhan jiray kaana dalabatu lcilmi dadka cilmiga dalbayay fi zamani alawali isagu waa nin qarnigii hadda lixaad ahaa waayo qarnigii lixaad dhammaadkiisii ayuu dhintay sheekhan saaxibulhidaaya wuxuu leeyahy waa dadkii ka horreeyuu sheegay dalabadii cilmigu waqtigii hore yufawiduuna umuurahum fi tacalumi umuurtooda xagga waxbarashada waxay u bandhigi jireen la tashan jireen ila ustaadihim ilaa ustaadihim waa sheekhood iyo mucallimkooda fakaanuu yasiluuna waxay ahaayeen kuwa gaadha ilaa maqaasidihim wixii maqaasidooda ahayd iyo wa muraadihim ujeedooyinkoodii way gaadhi jireenoo cilmigii bay haayo ka gaadhi jireen waalaana imaka waa waqtigiisi buu ka hadlaya waa qarnigii lixaad yakhtaaruuna bianfusihim iyagaa dooranaya iyagoon dee aan lahayn aqoonta halkaasa ee ikhtiyaar fiican u saamaxaysa ayay bianfusihim iyagu dooranayaan falaa yaxsulu ma xasilayo oo maqsuudum waxaa dhici karta waxaanu qaabiliyaba u lahayn dabiicadiisii waafaqsan ama kale ama looga roonyay inay doorashadiisu noqoto marka ma gaadha ma xasilayo maqsuuduhu min alcilmi walfiqh maqsuudkoodii cilmi iyo fiqh uma xasilayo wa kaana yuxkaa bal waa sida inoo taalo san baan ku yar wadaya saaxib alhidaaya kama dhigaye wuxuu ahaa buu leeyahay shaanigu waxa lasoo naqliyey أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري isaga nisbada leh waa nisbinaynaaye imanka aabihim ahaa nisbadii albukhaariya raximahu llahu tacaala kaana wuxuu badaa mid bilaabay xagga diraaso iyo aqrisi fi kitaabi salaati kitaab salaat kitaabka kitaabu salaat buu calaa maxamed ibn alxasan ku bilaabay oo ujeedadu maxamed ibn alxasan buu u yimi markaasaa dee wuxuu doonayay inuu kaba aqristo ama uu bilaabayba kitaabka kitaabu salaat oo bada-da macnaa qara'a weeye waa qira'a bilowgeede faqaala lahu muxamedu raximah llahu tacaala baa wuxuu ku yidhi idhab orod tag oo watacalam baro cilmi lxadiidi kitaabu salaatna kitaab fiqiibo u ahaa cilmiga xadiidka baro wuxuu taa u yidhi waa liman ra-aa wixii uu arkay oo ah ana dalika alcilma cilmiga cilmi lxadiid alyaqu biabcih isaga dabiicadiisa inuu u laa'iq yahay qaabiliyo fiican jaanibka inuu u leeyahay fadalaba markaasuu sii yeelay oo wuu tegayo fadalaba cilma alxadiidi xadiidka cilmigiisiibuu dalbay fasaara fiihi cilmigii xadiidka muxuu ku noqday muqadaman mid la horreysiiyo calaa jamiici a'immati alxadiidi xadiidka imaamyadiisa dhammaantood bal waxaan leeyahay shalayta ayaan kasoo yar hadalay kolley taariikhda culimada iyo fawaa'idda ay leedahay iyo umuur anigu dee hadal nawowi aan dhowr nuqdo kasoo naqliyaa jiray shalayto ugu dambaynna waxaan raaciyaa jiray oo ah taariikhdooda khaasatan qeybta ay wafayaadka yidhaahaan anaa waqtigay dhasheen iyo waqtigay dhinteen oo waayo midna waa taariikh caam ahaaneed oo raawigan lagaba hadlayo ama sheekhan midna kutub dhan baaba jirto dee ismarkaa kolba istaam yeelaysa iyo wafayaadba kaba cabiraan oo waqtigay dhinteen iyo umuuraha garashadeeda iyo dee waqtigay dhasheen faa'iido kalena inay leedahay oo kolkol taxriifyada iyo tasxiifyada dhaca meelaha laguba ogaanayo waxaa kaloo dee faa'iido weyn waa waxay culimmadu u dejiyeenay lahaydba markii ay ruwaadii laga helay cid been sheegaysa oo waxaanay maqlin le waanu maqalay inay taariikhdii culimmadu u dejiyeen si dadka caynkaasa xaaladoodii dee loo ay markaasoo dee way ku fadeexoobeen bokol kolbaa ninkii oo dhintay ayuu odhanayay hebel baan wax ka maqlo goormaad ka maqasho sanad fulaan sanadaasna waa la ogyahay waaba muutan yahay sheekh waba noolo oo kale wawadacu taariikha lama kadaba dawuhu xataa baana lama xusiba ciraaq alfiyadisa meelaha uguba dambayso taariikhdii markay dee dadkii beenaalayaasha ay been dejiyeen ee samecaan jirin ay sheegteen ayaa la dejiyey oo dee markaasay noqotay nin cabdilxamiid ibnu markaa cabdi ibnu xumayd ama cabdi markaas sheeganaya inuu wax kaba maqlay sheekhada muslim buu kaba mid yahay xaakim oo kale ku yihi goormaad dhalatay oo markaad ka maqasho sanad buu magacaab u jiray wuxuu sheeganayaa ninkani inuu ina xumayd kaba maqlay saddex iyo toban sanadood bacda wafaatinka dabadi marka waxaan leeyahay taariikhdu qaybta aada iyo aad bay muhiim u tahay waana waxay dee marka ruuxu aanu waxyaalaha la socon wafayaadkii culamadiiyo taasna qalado iyo akhda aad u waaweyn buu kaba dhacaya halkan aan haynana waa khada aada u faaxisha iyo aada u weyn weeye waxaana wax ka jira dee taasi laakiin waxay ugaba timi macrifo xaggii marka la ego wafayaadkii aan macrifo loo lahayn iyo jaanibkaasun bay ugaba timi malaa ismalihi saaxib alhidaayatani baltaa waxaan leenahay maxamed ibn xasan horeynu waa ashaybani waa nin madhabkan abaa xaniifa ee martabo aad iyo aad weyn kule waa ninkii ugu kutub badnaa bal kutubtan ay yidhaahaan kutubu daahir riwaaya waaba kutubtiisiiba dee martabka muctamadka kuba waa ti aan tarjamadii soo maray meelana way nagu soo noqon doonaa shaaficina waaba laba kulmo maalinta aan tarjamadii waan kusoo daray laakiin bal shicir shaaficiyo isaga ku tacalluqsanna mar kale ayaan soo naqlin doonaa ee uu inoo iman doono yaanu shicirku imane laakiin dikrigoodu labadaba uu iman doono haddii ala yidhaaho wuxuu dhintay siaan soo sheegnay isagoo la socda haaruun rashiid ay rayi markaa joogaan waa socod bay ahayd kollay malaa kormeer ahaan uu u socday haaruun rashiid boqol iyo sagaal iyo siddeetankii hijrada kollay kisaa-i bay mar wada dhinteen iyaduna isna suxbadaasu kuba jirayoo haarun yidhi fiqigii iyo carabiyadiiba halkaasaan ku wada aasnay rayi baan ku aasnay boqol iyo sagaal iyo siddeetankii bukhaarina wuxuu dhashay laba boqol iyo boqol iyo afar iyo sagaashankii marka waxaan leenahay shan sidood buu sii muusanaa maxamed ibnulxasan markii bukhaari dhashay maaha aragba iska dhaaf waa bacda wafaati maxamed ibnulxasan bihamsi sanawaat bay dhalashadiisu ahayd markaa bal umuurahani waa waxa khada iyaduna waxay uba yimaadaan waa marka taariikhda la ihmaaliyo wafayaadkan oo dee laga yaabo inaguba aan iskaba ihmaalin oo dee waxaan oo dhan baa inaga agteena kuma soconaya kitaabka waa la aqri jiro sanun baaba lagu wada aqriyi jiray waxyaalo badan oo halkan kuma suganna kollay aqrin faniyo kale ku xidhan sida qarmadada iyo muqaabala iyo markaan sheegaynin aan ilma aad u fiican oo dee musalaxay ulahayn waxaan waxba kama garanaya waxaale waxay yihiinba ee waxaan leenahay taariikhda way dhacdaa maha dee taasuna nin xaashiya sharxu nuqba oo kale meel uu dhigto min wamin sama ixtiija litaarikh cibaaro saasa markuu dhiganayo taarikh baa deeta taa loo baahday ayaa nin qolooyinkii kitaabka xaashiyey kamid ah oo alkamaal laba yidhaaha aladfawi ay aladhami baan ujeedaa ayaa wuxuu soo naqliyey inaan lagu kalsoonaanayn nin caalimo oo dee cilmi dhigaya cilmigii oon garanayn magacyada kitaabkiisa kusoo arooraya iyaga iyo dhimashadoodiiyo misaal buu soo qaataa kitaabkan xayaatu alxayaatu alxayawaan alkubra oo uu leeyahay dameeri uu marka uu faraskiya kaba hadlaya uu soo qaado in markii haaruun rashiid la magacaabay culimadii oo dhamme ay u wada yimaadeen sufyaan thawri mooye waxaa soo naqliyuu kasoo naqliya khazali iyo ibnu balbala balban iyo qolooyin buu kasoo naqliya inay u yimaadeen oo markii dambana dee malaha way isyaqaaneene waraaqu diro dadki way i iman waayeene way i wada yimaadeene maxaad iigu iman weydo isaguna waraaq jawaabtii labadii risaalana way soo dhigtaa arrinkuna waxa weeye si ay isu soo gaadheenba ma jirta yari inuu kusoo gaadhay mooyaane waxa weeye dee iyagu ismay soo gaadhin boqol iyo koob iyo lixdankiibuu sheekani dhintay ama kana boqol iyo saddexiyo todobaatankii baaba khilaafadiisa isagoo labiyo labaatan jira ay ahayd markaasuma way arag aimada waaweyna wuxuu u jeeday ihmaalkii la ihmaaliyey jaanibkii taariikhda ayaa aqlaada iyo akhdadaas riday bal tanna waxaan leenahay waa baabkeede waa ihmaalkii jaanibkaas ayaa waxaan keenay in san lasoo naqliyo o la yidhaha maxamed ibnu xasan iyo bukhaari baa isarko tanuu kula taliyayo mabuu dhalan markaa uu dhintay maxamed ibnu xasan ee bal tanna siaan ku dhaafno wayanbagii liaalib lcilmi cilmiga kii dalbaya waxaa u haboon allaa yajlisa inaan u fadhiisan qariiban min alustaadi meel sheekha kuba dhow oo cinda sabqi waa cinda qiraa'ati sabqi weeye ama sabaqba waa dersiga marka la dhigayo oo kale bikayri daruuratin haddii dee qilo meeshiiyo iyo diiq aanu jirin daruura la-aan bal yanbagii waxa haboon an yakuuna inuu noqdo baynahu wa bayna alustaadi qadru qaws waa de nooc taxriim tacdiimun weeye ee kollayna qaws qaansa intay tahay waayo ee ujeedadu inaanu intuu dhinaca saaro odhan kitaabkiisaan la eeganaya halkan dhinaca soo saaro oo kale iyo taasi inaanay dhicin weeye qaanse qadarkeeda waa dee miterna ma gaadhayso haddii xataa la kala bixiyo waa intaa adigu intaa ujeedadu waaba isagoo dhinaca saara isagoo kitaabkiisii ka jiidanayo le isagaan la eeganaya kitaabkii oo la aqrinayo taas buu leeyahay arrintaasi aanay dhicin laakiin deesan waa adigu waa sidee xalaqaadkiiyo loo fadhiisan jirin buu leeyahay taas bal yanbaqii waxaa waaye وينبغي فإنه أقرب إلى التعظيم تاسبع توقير كي تحريم احترام كأم أدو وينبغي لطالب العلم علم أكيد البيو حواب أن يحترز ينسك إلاليو عن الأخلاق الدميمة وأخلاق دحن حسد كي إيو كبر كي إيو غضب كي إيو وحيالها هذا مدموم كا يحق دقية إنه يسكر دوره وهي فإنها كلاب المعنوية كلها عبارة هاي لهايين غزالية هاي لهايين waa ay macnawiyo ujeedadu aygan kalaba waa taa la iska dhowree laga fogaado dee wuu ku dhibaya akhlaaqdan xumina waa ay macnawiyo kaaba muqaarabadiisa iyo dhawidiisu ay ku dhibayso ayga ayaa iyadana ku sifowoodu ama taasi ay u dhibaysaa ruuxii lahaa iyo ruuxii kale kaa la saaxiibka ahaba waa akhlaaq xun oo dhibayso ay macnawiya weeye waqad qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam laa tadkhulu lmalaa'ikatu baytan fiihi kalbun aw sira waa xadiidu saxiixayn kuba sugan halkii uu kaga sugnaa arqaantoodna halkaasay nooguba damunaysaa kale khazali iyo ibnu jamaacayana way soo naqliyaan oo adaabta mutacalimka markay kaba hadlayaan ayuu dahabad adaan khazali cibaaradiisa eegna waa daahirkiisa iyo baadinkiisuba inuu daahir yahay daahirkii wuxuu kaba dhigaa inuu weysadii ilaaliyo jidhkiisii iyo dee maradiisiina baqadra sidaacati ay nadiif tahay dahaaradii baadinka wuxuu kaba dhigaa in ikhlaaskii waa mid iyo inuu isagu naftiisa kaba dahiro akhlaaqdan rabiilada iyo awsaafta madmuumada oo dhan wuxuu leeyahay cilmigu waa cibaado qalbi waa cibaado qalbi oo wix dee qurbatulbaatin ila allahi subxaana watacaala si aan salaaduba in daahirka la dahiro un mooye si kale aanay uguba ansaxahayn oo axdaadtii anjaastii lagaba dahiro ayaa cibaadada baadinkuna in baatinkii la dahiro akhlaaqda xunxun laga dahiro mooye aanay ruuxii ugu hagaagayn aanu wax fiicanna iyo nafcina aanu kuba helahaynba buu leeyaho markaasaa wuxuu cibaaradiisayd waidaa kaanat ilmalaa'ikatu laa yadkhuluuna beytan fiihi kalbun fakayfa yanziluuna fi lqalbi lmari'i bilkhabaa'isi wasifaati radiila mala alqadabi walxiqd bal adigu ujeedadu qalbigiisii u dahiro waxyaalaha ka dahiriya si uu cilmigii uguba sugnaado u galo wainamaa yatacalamu linsaanu insaanku wuxuu baranayaa biwaasitati lmalaki ujeedadu dee malaaigtaas iyo bal waasidadii iyo iyagu kolley waa malaaigta naxariista laba socoto dee naxariistii baa cilmiguna kaga mid yahi waa ujeedadoodu tay tahay والأخلاق الدميمة أخلاق دا حنحنة تعرف في كتاب الأخلاق ولكن أبو القاسم وينوغبا مقعابي الشهيد وكتاب الأخلاق قلولها ونعم ما صنف أي هرية وحلية أخلاق دا حنحن كتاب كان إن آدابتي تعليمك لغا هضياي لكن أخلاق دا حنحن يوصى الله يستغى إلالية وحيين يو كتاب كاستا لغا أغانية يدا كتبتك عليها أخلاق دا مرة قائق دا أمورها بكتاب وكتابنا هذا لا يحتمل بيانا كتاب كان مقادي كرو cadeynteedo dee adab tacliim dariiqii tacalumka ayaa kitaabkan lagaga hadlayaaye akhlaaqdu kutub kale leed iyo meelo kale ee walyaxtarisa iska ilaaliya ruuxii daalibcilmiga khusuusan gaar ahaan can itakabur kibirku ee ruuxay misqaala dara fii qalbi ku sugantay janno ma galaaba rasuulku yidhi haddaba kibir kibir cala almucalim kibir cala aldalaba kibir cala alcilmi waxyaalahaasoo dhami waa wax tabaaduci aynu soo maray oo dhan meesha kaba saaraya فمع التكبر إسلويني يتكبر معي لا يحصل العلم علمه ما حصل لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر هذا المجاهد وهي صحيح بخاريكم السوق إن روح حشونية وتعالى هين هل كانت حشوتكم مهبونا يروح إسلوين أو كلا waxaaba dhici karta inuu leeyahay ma fulaan baad wax ka qaadan kartaa ma dadkaasad dhex fadhiisan kartaa maadoo mansilada alaad majliska xaadir kartaa waa noocooda takabur in haddaba cilmi uma xasilayo ma barto waxaa laba yidhi qiila alcilmu xarbun lilfata almutacaali kasayri xarbun lilmakaani alcaali alcilmu cilmigu xarbun wuxuu dagaal kula jiray macnaa cadow u yahay lilfata almutacaali ruuxii fatihii ama shaabkii ama shaksigiiba dee almutacaali mutakabirka ah cilmi dee waxa weeye waa cadow buu u yahay oo dee isaga cilmi ruuxa agtiisa kuma sugnaanayo qalbigiisana ma gelayo sida kasayri daadka oo kale oo xarbun xarbi ama dagaal u ah ama cadowba ah lilmakaani alcaali oo meesha sareo dee biyo meel sare ma fuulaan cilmina ruux mutakabira ma gelayo weeye wa qiila waxaa la yidhi bijiddin ya-da waa ka goyn doontaan bijiddin laa bijaddin kullu majdin فهل جد بلا جد بمجد فكم عبد يقوم مقام حر وكم حر يقوم مقام عبد فالشارحة وان كير بيد يا سوثة وركو ضبيه بجد ددال وجهد صعي يودي وددال بدن لا بجد ماها حظ إيا نصيب أو جيم تمركا فتحنا وحظ إيا نصيبك جد إيا ددال با كل مجد sharaf dhammaanteed iyo waxa bal markay cilmi noqoto dee manzilo sare iyo cadamo iyo halkaa halka lagu gaadhaa waa jiddi dadaal uu ruuxu dadaalo oon kala go' lahayne maaha nasiib iyo xadi iyo ruuxu isagoo iska horda wixii uu helayo bijiddin ay kullu majdin bal mubtadii soo horraysiiso kullu majdin majdi dhammaantii bijiddin xaasilun bijiddin wuxuu ku xasilayaa jiddi iyo dadaal laa bijaddin xadi iyo nasiib iyo dee asalkaaga wax kuugu imanaya ma aha fahal jaddun miyuu jiraa miyaa la helayaa xadi iyo nasiib bimujdin ay noqonaya mid waxtara oo dee kolley bimujdiiba isagama daaba laakiin kolley dee ya-daasna waa iska jiiditaankii xarakaduna wax kale maaha mid dee naafic oo waxtara miyo bilaa jiddi dadaalaanta haddii xataa xadi ruuxu uu yeesho haddaan sacigii iyo juhdigii iyo taasi aanay jirin miyay taasi wax taraysa waxba uma taraysa weeye istifaamtu waa linafyi ama lilinkaarba shaarixa wuxuu kaba dhigaa bijaddin laa bijiddin kullu majdi oo majdi dhammaantii horta marka hore waa tawfiiq iyo xadi buu noqonayaa handee ma aha jad jiddi uun jahdi uun kolleyna malaasi maqsuudka beytka intaasi way ka hor imanaysaa laakiin tadambe sidan buu ku daayaayo wuxuu leeyahay jaddigii xataa xadi hadduu jiro haddaan sacyi iyo juhdi iyo waxyaalahaasi raacay dee mid waxtarayo meel gaadhayo ma noqonayo fakam cabdin badanaa addoon yaquumu istaagayo waxa badan addoon istaagaya maqaama xurin oo ruux dee intuu addoon ahaa asalba aan lahayn dadaalay sacyi iyo juhdi laba yimi oo manzilo sare iyo martabo sare mutay iyo wakam xurin waxa badan ku xor oo yaquumu istaagaya maqaama cabdin oo dee markaa asalkiisii fiicdaa markaan juhdi iyo sacyi iyo waxyaale laga waayey meel ma gaadhsiin oo waxba umuutarin oo taasna way badan tahay wallahu subxana wataala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على